Mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Burco usoo horkahaya gudoomiye ku-xigeenka degmada Khaalid Xasan xildhibaan diiriye iyo waxaana kumid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo kormeeraya dhismayaalka ku dareera degmada Burco walibana intuusan dareeraya kormeerka la kulmayna dhismayaalka sharci darrada hanasaytii oo wal ogolaansho aan ku haysana dowladda hoose ee Burco dhismayaalka sharci darrada oo fulinga laga sameeyay yaan haysana cadeymo ka filan walibana mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Burco iyo on meelasay ku hadleen ayaa ugu dambeyntii afaringa aan diranga bulshada ka dhaqanka gobolka Togdheera iyo aan dhihi doonaa dhismo dambe oo sharci darro ah oo la ku fuliyo waa degmada qofkii la kaga wadana sharciga qabado doona sidoo kalena meelasaya laga saaro doona dhismayaalka oo luwaya cadeymo ka filan waxaan kormeer ugu baxnay indhaindhayna oo iskugu saabsan dhismaha sharci darrada ah ee magaalada ka socda xilligii roobabka oo wakhtigoodii la gaadhay iyo waddooyinka xidhan inaannu intaba ka soo war hello saaka waxaannu la kulannay dhismo badan oo sharci darro ku socda oo geedhadh iyo dhismo waddooyin lagu xidhay labadaba leh qaar fulin lagu sameeyey iyo qaar ganaax lagu sameeyey intuba way jiraan sidoo kale waxaanu soo kormeernay daadadkii magaalada mooskii iyo meel kastoo aanu ka filaynayna biyo ay ka iman karaan runtii shaqada aanu wadnaa waxa weeye sidii looga sii hortegi lahaa uun waxyaabaha sharci darrada maanta kormeerka iyagaasi wuxuu daaran yahay nadaafadda in meelaha biyomareennada ah meelaha qashinku yaallo dhismayaasha sharci darrada ah dhowr qaybood baanu isugu jirray waa ogeydeen imanka waxaanu fulinay guryo waddo laga dhisay ayaanu soo demin waxaanu soo xaadhnay oo soo nadiifinay meelo qashin yaallo waxa aanu dad ka rarnay meelo waddooyinahoo xidhan oo meelihii biyanmareennada ahay intaba waxaanu uga digaynaa oo kula dardaarmaynaa reer burco wakhtigii roobkaa la jooga biyuhu meelo badan haddii la ishortaago magaalada kale ay jiidhayaan meelaha biyuhu maraan ha la banneeyo hala baneeyo wadooyinkaa waanu banaynaynaa cagafyadii wayna daba socdaan waxaanu idinka codsanaynaa intaanaan gacanta idinla tegin idinku inaa is ururisaanoo aa qof walowba ka ilaalisid waddada xidhisteeda taasi waa digniin ta labaad qashinka qashinka qashinka aa biyaha yaan la raacinin iska rogooyinka ha lala sugo ta saddexaad guddi baanu nahay u igman wixii sharci darre ahee magaalada laga dhisayo inay daba galaan qofkii sharci darre laga qabto waana laga duminayaa sidii saaka baan u soo duminay waana lagu xidhayaa ganaax buu mutaysanaya